waxaa xaqiiqo ah soddonkii sano ugu dambeeyey ee burburkii soomaaliya in soomaaliya aada loogu hayay faragelin qaawan toos ah iyo mid dadbanba khaasatan sanadihii ugu dambeeyey ee iska caddeed dowladaha dariska ah khaasatan etoobiya inay toos siyaasadaha soomaaliya ee faragelin ugu haysay mar alla markii anigu aan tegay meesha oo aan la fadhiistay prime ministerkii hore xeele maryam waxyaabihii ugu horreeyay aan kala hadlo waxay ahayd in etoobiya ay ka joojiso faragelinta qaawan ee soomaaliya ku hayso oo aan u macaamilno laba dal oo deris ah aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee laba dal ay lahaan karaan waxaa ka dambeeyey todoba bilood ka hor in etoobiya ay dooratay prime minister cusub prime ministerkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wejiga mandaqada ama geeska africa isbedel weyn ku dhaco hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha annagana mar walbaba aan uga faa'iidaysanayno inay dan noogu jirto in soomaaliya fargelinta laga dhaafo dowladaha dariskana aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi prime ministerkan cusubna runtii aada iyo aad ayuu usoo dhoweeyey waxyaabahan ka wada hadalna waxay ahayd sidii labada dal ay u kala faa'iidaysan lahaayeen maxaan ku irahdaa hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale hadday noqoto arrimaha siyaasadda naftigooda iyo amniga labada dal ka dhexeey bacdama aan nahay dowlado daris ah runtiina aada iyo aad ayuu usoo dhoweeyey tan waxay dhashay in geeska africa runtii aan xoojinno iskaashiga geeska africa oo dowladda eritrea ay qeybka ay qeyb ka tahay hadda taasna waxaan aaminsanahay iskaashigaas dhaqaalaha annaga inay dal noogu jirto bacdama dadkeena dhaqaaliyahanada ah dadkeena ganacsatada ah ay runtii aada iyo aada uga horeeyaan dadyooga kaleo dariska nala ah iyo iyo meesha aan kaga naalo mandaqada ahaan ama rijinka aan kaga naalo iyo xeebaha aan leenahay iyo dadkeena siday u fircoon yihiin oo ay xaqiiqatan ay dhanka ganacsiga ah ay uga faa'iidaysan karaan xiriirkaas dhaqaale aan leenahay dowladaha dariska ah weliba aan danaynayno inaan sii ballaarino oo aan gaarsiino ilaa south sudan ilaa sudan ilaa uganda aan gaarsiino maxaa yeele waxaan ognahay dadkeena ganacsatada ah xitaa inay ka ganacsadaan ilaa south africa iyo west africa marka waxaan u aragnay inay runtii ay tahay wax annaga dan noogu jirta oo aan ku xoojinayno dhaqaalaheenna aan ku xoojinayno ganacsatadeenna aan ku xoojinayno marka arrimaha siyaasadda naftigeeda waxay kabaysaa arrimaha dhaqaalaha oo soomaaliya in laga joojiyo wax alla wixii faragelin ah etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya iyo guud ahaan dadka dariska ahna aan wada dhaqanno dad siman oo aan midna midka kale aanan faragelin toosaan ku hayn iyo mid dadbanba shirkii ugu horreeyey oo saddex geesoodka ahaa waxaan ku qabsanay meesha ahayd casmara eritrea kii labaadna wuxuu ahaa isbuucii lasoo dhaafay ee baxardaar iyo gondor aan ku qabsanay kan saddexaadna wuxuu ka dhici doonaa muqdisho hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan isku dayaynaa inaan ballaarino dadka kasoo qaybgalaya oo weliba aan isku dayno ama aan ka shaqeyno in dowladaha walaalaheen ah sida jabuuti inaan ku casilno iyo kuwa kale oo runtii mustaqbalka kasoo qaybgali doona iskaashigan dhaqaale ee geeska africa oo aan aaminsanahay kulligeen inaan ka wada faaiidaysan doonno weliba soomaalidu ay ugusi weliba soomaalidu ay si dheeraada uga faaiidaysan doonto insha allah